بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الرابع باب كأفرات وحكو سابسنها في زكاة بهيمة الأنعام أفلاوضي نمعوليد أفلاوضا هيدي زكيدا إذا نحد هذا كسابسنها وفيه باب كان نحد يسين مسائل مسلوين أيا كسغن أو غاريسو أفر مسلو أفر مسلو كسغن wabahiimatu annacaami nimcooleydii bahaa'imteedii ama aflaawadii ama nimcooleydii oo aflaawada ahayday aflaawo maxaa laga wadaa ma hadlaysa laga wadaa sidan waa noo keeni doona musani wabahiimatu lancaami hiya waxaa laga wadaa alibilu geeli waaye iyo walbaqaru lo-dii waaye iyo walghanamo arigii waaye walbaqaru lo-da yashmalu huwa baqarkii wuxuu shamlinayaa aljaamuusa jaamuus e waa shamlinayaa ayda fa huwa jaamuuska noocun waaye noocaasoo min albaqari lo-da ka mid ah jaamuus ma taqaanaa ke way loogese ma taqaana loogese duur lo-daas ka joogto ma arkin adig meeshaas ku ordayso a adyarda lo eg tahay lo waay ayada naftirkeeda soo galaysaa taas lo-da la yaqaan way ka duwan tahay qaabkeeda waxba si kaa hase yeeshee waad soo galaysaa waay jaamuusay dhaha walghanamu arigan yashmalu huwa wuxuu shamlinayaa almaacisa ariga ad iyo wada'na idaha intaba way way shamlinaa wa summiyat bahiimat lancaamti ayaa la magacaabay bahiimat alancaami lagu magacaabay wa summiyat hiya bahiimatul ancaamti waxaa lagu magacaabay bahiimat alancaam waay maxaa yeelay liannahaa ayada laa tatakalamu ma hadlayso min alibhaam ayaa laga keenay qaris ibhaam ayaa laga keenay wa huwa ibhaamkana alikhfaau qariin waay wax la qariyo iyo wacadamu lidaaxi caddayn waayideedii waay wax ma caddaysan karto ma hadli karto toos wixii danteeda kuma sheegan karto madaho ma hadlayso waay sidaas ismaysa laga keenaye bahiima ayaa lagu magacaabay liannaha laa tatakalama lagu wada ma hadlayso waan wax ilaahay ugu nimceeyey addoomihiisii mima camilad aydiina anacaaman tan ilaahay leeyahay waa nicmo almasalaة اlأulaa misrida koowaad shuruudu wujuubihaa wujuubkeeda shuruudaheeda ayay ku saabsan tahay wujuubihaa ay wujuubi zakaati ayaa laga wadaa wujuub shuruudu wujuubihaa zakadii waajibadeeda shuruudadeeda oo ku waajibaysay bahimat lancaamti ayay ku saabsan tahay yushtaradu waxaa loo shardinayaa liwujuubi zakaati zakadii waajibadeeda fii bahiimati lancaami ay ku waajibaysay hee ashuruuda dudi maxaa dhahaa du maxaa dhahay ashuruudu shuruud ayaa waajibaysa shuruudaasoo ataariyatu imaanaysa soo socoto kow an tabluqa waa inay gaarto bahayimidii alan an tabluqa inay gaarto maxaa idin qoraa an tabluga alancaamu nimcooleydii inay gaarto waay annisaaba nisaab nisaabkaasoo asharciya nisaabkii sharciga ahaa inay gaarto waaye sharciga u dejiyey meeshaas markii gaarto waxbaa laga qaadaa dhahay wahuwa nisaabkaasina fil ibili geela dhexdiisii khamsun shan waaye shan geeli haddii uu gaaro nisaabkiisii meesha uga yar waa zake laga rabaa waajibku wa fi lbaqari lo-da dhexdeedana lo-dii dhexdeedana halaahuuna soddon waaye soddon sac markii gaarto lo-dina dibigeedaba ha ku jira waxaa la rabaa nooceedii le waay zake laga rabaa nisaabkeeda lo-da waxaa waay waa soddon wa fi lghanami arigii dhexdiisiina arbacuuna afartan waa afartan ri lab idhd waxaas ku jiraane ido iyo ari adee masku jiraan yashmilu almaaciza wada'na hadda soo marnay walghanam yashmilu almaaciza maaciz waa ariga cad ضأنا وإذا riyaha waay waaya isagana waa afartan afartan haddii ka yar yahay waxa lagama rabo labadan iyo soddon hadday ka yar tahay waxa lagama rabo geelana sad- shan hadduu ka yar yahay wax lagama rabo laakiin intaas markii uu gaaraan zika laga rabaa maxaa laga bixinaya isaga noo keeni doona almiqdaar alwaajib isaga keeni doona insha allah لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا دليل أه ليس فيما قيد حديثي أو دون خمس ذود هي كح شن أكوه سيو صدقة نوي صدقة لكم الله قيل دي شن كير يا صدقة لكم الله ذود خمسة نمبر كوفي ريبال متفق عليه رواه البخاري ومسلم كذا والذود ذودك min alibli geela xaggiisii min ahalaaثati saddex laga bilaabo ila alcashara ayaa la yidhahdaa thawd waay koox wa idan koox waay kooxa oo ka yar shan ayaa laga wada waaye wahiya mu'anasatun waa la ta'niisinayaa laa waaxida lahaa min lafdiha ma laha faqowluhu khamsu thawdin ka qowlihi waxay la mid tahay khamsatu abcuratin shan rati ama shan naf وخمسة وخمسة جمال وي شن رتي وي وخمس نوق شن قال أما شن هلات سلسلة هذا إذا وكح إيه ولحديث معاذ معاذ حديث كيسي رضي الله عنه معاذ بن جبل حديث كيسي بعثني أولهي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ما حيث قرينا بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يا asdaqa ahli lyamani waay reer yaman sadaqadoodii xaggeeda ayay diraya waayahay laakiin axaadii xadiidka nusakta kutubta muctamadka kuma darayaan ilaa ahli lyaman ay qorayaan ala ilaa ahli lyamani ayay qorayaan bacatanii rasul lah sal slama ilaa ahli lyamani ayaa ii diray sanadkii tobanaad waay bisha rabiicul awal bisha rabiicul awal sanadkii tobnaad markii la joogaya nabiga meesha u diray mucaadi bn jabal radi allahu canhu inuu noqdo qaadiyan wa mucaliman intaba wa daaciyan bishrab alawal maxaa naga xiga hadda maxaa naga xiga hadda hal bil hal bil ana noo dham dhexdeena ku jirta miya ya ya mad u dhexaysaa hadda bisha ku jirnaa safar maxaa ku xig he wax kale nagama xidaan waa isku xigaan soo ma layaaliya naga xiga bas taas bisha rabiul awal tobankeeda u ahaa hijrida markii hijrida markii maraysay sanadkii tobanaad فأمرني نبي وحو أمري أن أخذ إن أنكسو قضو من البقر لأضي حقا من كل ثلاثين صدن كست حقا ذي طبيعا وي مت راعي طبيع مت راعي وي ويل أما الدبي ير ومن كل أربعين أفرتن كست حقا ذي مصنة مت أو هي يلقى دعستي وي مصنة إيه إن أنكسو قضو أمري marka hadday oo soddon gaarto rabiica laga rabaa afarta markii gaartana musinna weel oo hal oo dhadig ah hal sano u dhamaatay sanadkii labaad ku jirto waliqowlihi in nabiga hadalkiisa u daliila sala allahu alayh waala ali wasalama faidaa kaanat haddii ay gaarto haddii ay ahaato dheh faidaa kaanat haddii ay ahaato saa'imatu rajuli rajulka midiis oo foofayso naaqisatan mid ka yar min arbaciina afartan xaggoodii shaatan hal ri ka nuqsaansano ka yar falaysa fiiha dhexdeeda sadaqatun ma aha wixii u foofaayo te way arig way soo ma kan wixii arigii oo banaanka u aadayo haddii afartan hal ri hal ri ka nuqsaansan tahay waxaa lagama rabo laakiin hal ri hadday ku darsan tahay oo afartan ay tahayna waa laga rabaa manaa labo an yaxuula inuu soo wareego way cala alancaami nicooreydkii dushooda xawlun sanad oo kaamilun kaamil ah cinda maalikihaa maaligtee maaliggeeda agtiis iyadoo ku sugan wahiya e walhaal hiya ayadana nimcooleyda nisaaban way gaarsiisan tahay hal sano inay soo wareegto way ayadana nisaab gaarsiisan tahay agtiisii joogto maxaa laga fahmaa wahiya nisaabun haddii hal mar halkii sanadka awalkiisii geeli shan gaaray loodii soddon gaartay arigii afartan gaaray sanadka kale barbarkii la joogeen wax kana kusaameen hoos u dhaceen hee salyaala markaas waxba laguma laha haddana markii gaarto meeshii layla fiirsanayaa sanadkii hore waas gaartay dhacdana waa nuqsaantay sanadkii aakhirkiis markii la gaarayna hee waa gaartay nisaabkiia gaartay ma la qaadaa ya see loo qaadaa markii gaartay hadda la xisaaba wixii hore waaba nuqsaameene saas wahiya naasi wuxuu ku dhahay musanifka an yacuula cala alancaami nicooladii dushooda inuu kusoo wareego way xawlun kaamilun sanad kaamila cinda maalikiha maaligeeda agtiisa iyadoo ku sugan waa hiya walhaal hiya ayadana marka nisaaban way sanad kaamila wax baan ka nuqsaamen ee la rabaa in wax ku darsaman mooyaane ama meesha joogto mooyaane lixadiidi laa zakaata fii maalin maal dhexdiisii zaka laguma laha xataa yaxuula ilaa soo wareego calayhi cala almaali maalkii dushiisii alxawlu sanad way labo saddexde an takuuna waa inay ahaato hee nimcooleydii saa'imatan mid foofayso duurka soo daagayso duurka aadayso duurka soo daagayso saa'ima ee mid foofayso waay waya saa'imadan allatii waa tii waaye taracaa soo daagayso alkala'a dooga almubaaxa hee la baneeyey oo qof aan lahayn aan loo iibin banaanka wixii ilaahay ku soo saaray ah iska cunayso wa huwa kalaaga alladii waa midka oo nabata soo dhashay bificli illaah ilaahay ficilkiisii ku soo dhashay subxaanahu nasixinaaya duuna an yasrachu axadun ayadoo qofnan abuurin fi lxawli sanad dhexdiisii soo cunto aw akari akari xawli sanadka badankiisoo cunto waay sanadka dhan duurka wax ka soo cunto la rabaa ama sanadka sida u badan yahay duurka wax ka soo cunto wax yarna ee guriga masba waxa lagu la siiyey qarash ahaan loogu biilaya haddii laakiin isku mid ay noqdaan markaas wax laguma laha waaya lix bilood guriga wax lagu siinayo lix biloodna duurkaa soo daagaysay wax lama lagu leeyahay maya toddoba bilood duudka duurka soo daagaysay lix biloodna ee shan biloodna guriga wax lagu siinaayay degma lagu leeyahay a kala bar hadday noqoto noqotona khilaafaa ka taagan laakiin sidaas haddii oo toddoba bilood guriga joogtay shan biloodna duurka soo daagaysayna waxba loogama laha alxukmu lil akthar liqowlihi sala allahu alayh waala alihi wasalama wa fii sadaqati lghanami arigii sadaqadiisii dhexdeeda fii saa'imatihaa mideeda foofayso dhexdeeda idaa kaanad haddii ay tahay arbaciina afartan ilaa miyatin wa cishriina laga gaaro shaatun waaye ri'a laga rabaa majeeda rihe afartan markii u gaaro ilaa boqol iyo labaatan laga gaarayo maxaa la bixinayaa hal ri' le bes waqowlihi abu daliila sal allahu alayh wasalama wa fii kulli ibilin geel kasto saa'imatin soo daaqayso fii arbaciina afartan dhexdoodii bintu labuunin waay bintu labuuna laga bixinayaa bintu labuuna ee laga bixinayaa tii hooyadeeda markaasi ka dhashay oo la lisanaayo la maalanaayo ama qadar ay ka dhasho ay gaartay bintu labuuna la yihahdo fain kaanad hadday tahay ibiladii tarcaa mid soo daagayso aqala alxawli sanadka wax intiisa yar soo daagaysay wayaclafuhaa calfas wayaclafu calfa siinaya raashin siinaayo haa ibiladii ninkii oo iska lahaa akarahu akara alxawli sanadka badankiisi ama wayuclaf wayuclafu majhuulna waa ku banaan tahay man saxa masa man saxa majhuula haaliba wayuclafu la calfasiiyo calfasiis maxaa laga wadaa raashin la beelo wax la siiyo oo laga wadaa calfa calfa la siiyo calfa calfasiis oo wayuclafu la calfasiiyo haa nimcoleydii akharu lxawli sanadka siduu badan yahay falaysat saa'ima saa'ima ma aha walaa zakata fiiha markaasi zakana ma laha afar allaa takuuna inaysan ahaanin caamilatan ee mid shaqaynayso mid caamilo ah oo shaqaynayso oo lagu shaqaynaayo inaysan ahaanin al rabaa haddii tahay ee shan shantii geel oo ninkan lahaa shantaba waa ku shaqaynaya beeruu leeyahay waa ku shaqaysanayaa waa ku dhaansanayaa waa ku guurayaa waa ku shantiba shan halaaduu leeyahay shanta halaad waa ku guura geela dhidi waa lagu guura soo ma banaan tahay ha beeraha waa lagu hee nadiifinaya waa lagu hagaajinayaa baldooski oo kale baldoos mataqaana maway baldoos kan beeraha ku shaqaynaya soo ma aqafka awaasha caamilo inaysan ahaanin way haddii caamilo tahay waxba ma laha meeshii rabtaa gaartee allaa takuuna inaysan ahaanin way caamilatan mid shaqaynayso wahiya caamilada la sheegayn allatii tii waayo yustakhdamu lagu shaqay yastakhdimu ku shaqaysanayo ha ayada saaxiibuha saaxiibkeeda fii xarhi lardi dhulka beeritaankiisi waayo oo amasehe naqli lmataaci alaab ku raritaankeeda ku guurinteedii waayo alaaba lagu guursanaa aw xamli اaثqaali ama culeysye lagu ximbaaranayo waa taasi ayaa laga wadaa lianna ayada tadkulu waxay soo galaysaa fii xaajaati اlinsaani insaankii baahidiisii dhacdeed alasliyati oo asalka ahaa sida ka siyaabe dharkaadii oo kale ay u baahan tahayba dharkaadi zegema laga rabaa mayo ama idaa kaana hadu ama idaa ucidad haddii loo diyaariyo hee nimcoolaydii lilkiraa'i kiraysasho ijaarasho haddii loo diyaariyo ninkan wuxuu leeyahay dhowr gurbuu leeyahay ama dhowr dibuu leeyahay ijaara meesha u meel u dhigay oo uu hareeyay marka ijaara loo wadanaa markaas waa laga rabaa sooma taas fa ina zakaata takuunu fii maakii dhexdiisii ahaanaysa yaxsulu ayagu laf laf ahaantoodii ma yaallaan ee ijaarkoodii waa ay naftar ahaantoodii waa lagu shaqaysana maqta shaqa le waay markaas laakin waxaa laga rabaa zakada wixii ijaarkoodii kasoo aslay ama idaa ucidad haddii loo diyaariyo lilkiraai kiraysi iyo ijaarasho fa ina zakaata zakadii takuunu waxay ahaanaysaa fii maakii dhexdiisa ay ahaanaysaa yaxsulu soo xasilay min ujratihaa ijaaradeedii waay min ujratihaa wixii lagu ijaaray oo soo xasilay lacagti ah ayaa laga rabaa goormaa laakiin idaa xaala caleyhi laxowl ayaga naftirkooda e haddii zakadii gaarayaan oo sanad kusoo wareegto la rabaa waxaad leedahay dhowr guri dhowrkaas guri haddii aad leedahay oo la ijaaranayo oo meel iska yaalaan ayaga zake ma laga rabaa maya laakiin lacagtii lagu ijaaray haddii nisaab ay gaarto sanad soo wareegto waa laga rabaa kaasay la mid tahay baabuura ayaad leedahay dhowr baabuura leedahay curudu tijaarana ma aha waa ku shaqaynayaan ama waa ijaarinaysa mid midaha qaatay waa ku shaqaysanay iyo waa ku isaga u ijaaran yahay mid kalena waa ijaaranaysa mid waa la ijaara dhammaan ayaga ma laga qaada lacagti mar zakadii maya lacagtii lagu soo ururiyey hadday nisaab gaarto sana soo wareegto ayaa laga qaada saas wax kastoo la isticmaalo almasalatu athaaniyatu masalada labaad fii qadri lwaajibi qadarka waajibay ayaa ku ayay ku saabsan tahay muhiimatu lancaam nisaabkii waa la soo sheegay mid kasta qadarkii oo laga rabo ayaa meeshaani ay ku saabsan tahay masaladan kow qadarulwaajibi waajibka qadarkiisa oo fil ibili geela dhexdiisi ee waaye wa miqdaaru zakaati alwaajiba zakada waajibtay qadarkeeda fi lkhamsi shan oo min alibili geela ka mid ah ee shaatun waaye hal ri ee shaatun waaye shaat oo jadacatun da'yar jadaca inta badan waxaa loo isticmaalayaa idaha idaha ayaa loo isticmaalaya oo min adani ka mid a mu jirta haddii laakiin uu yahay ariga waa mid hal sin u dhamaatay sanadka labaad gashee laga wadaa number laba hor fiiriya aljadcu waa asagiiru sini midka da'diis yar tahay wahuwa min alqanami ariga halkiisii ma way tan ma u dhamaystirintay sana hal sino wadakala fi thaniya aw amase haniya mid oo haniya ah hee ilkaa usoo baxeen fay baxsatay dhihi jira fay baxsatay see fay baxsanaysaa ilkadihii ayaa usoo baxay qurux ay noqotay number saddex fiiri bal athaniya waxaa laga wadaa maakii way tama u taam noqotay lahu asaga sanatan laba sano wadakala fi thalitha saas oo min almacizi ariga waayo ariga hadduu yahay oo ada ari adaha hadduu yahay ama inuu gaaro hal laba sino sanadkii saddexaad u galo idaa hadday yihiinna lix biloodaad waa ku filan tahay dheen qaarna e laba sino hal sino inay u dhamaay u dhamaato sanadkii hal sino inay u dhamaato sanadkii labaad way gasho waaya wa fi lcashri toban geeli haddii dhexdiisu oo toban gaaro wa fi lcashri toban dhexdoodana shaataani waay geeli he toban u gaaray maxaa laga rabaa laba shaat lix haddii u gaaro maxaa laga rabaa hal shaat toddobana sideedna sagaalna oo maxaa dhacay intaan maxaa la yihahdaa waqsi waay waqsi waay waxba looma haysto har hal hashii ri lay bixina bis laakiin haddii e labaatan e toban noqdo s- toban toban iyo toban toban iyo sagaal e toban labaatan hadduu noqdo laba ri waay wa fi lkamsi wa fi lkamsi cashrata shan iyo toban markii uu gaaro gaa gaaro geeli halaathu shiyaahin saddex ri waay ashaatu e yuطlaqu cala adakari wاlunhaa wاlmaacizi wاda'ni antago hal lee la rabaa orgi ha ahaado ama ri ha ahaato ama sabeen ha ahaato ama ri kale ha ahaate wa fi lcishriina afar labaatan dhacdoodina arbacu shiyaahin afar ri waay arbacu shiyaahin waa afar ri wa fi lkamsi wacishriin wacishriinana ilaa kamsin wathalaathiina bintu maqaadin way min alibili bintu makhaado wahiya bintu makhaado waxaa waaye maa tii waay tamma taam noqday lahaa ayada sana hal sina u dhammaatay waay wadakhalad gashay fi thaaniyati sanadkii labaad ay gashay waay makhaada hooyadeed markaas ay ka rimin tahay laga wadaa ama gadar ka rinto ay gaartay shardi maa mar walba inay rimin tahay wasumiyat bintu makhaadadii ayaa bidalika bintu makhaado lagu magacaabay oo maxaa dhacay lianna alghaaliba sada badan anna ummaha hooyadeedii qad xamalad uuray qaaday fa hiya dhawaato way macnaha fa hiya maakhid fa hiya hee hooyada maakhidun waaye ti uur leh ama dhawaato ah ay xaamilun waaye ujeeda fain lam yajid qofkii haddiiusan helaynin haa bintu makhaadadii ajza waxa ugu gudaya hu ninkii ibnu labunin caanoleydii wiilkeeda oo dakarin lab ah oo mid hooyadiisii markaasi uurka leedahay ka uuraysatay uurka qaaday wa huwa asag ibnu labunkana maakii way tama lahu utaam noqday utaam noqday sanataan laba sino wa dakala fi thaaliثati sanadka saddexaad uu galay wa sumiya ee ibnu labunkii waxaa lagu magaabay bidalika kaasoo ibnu labunka lagu magaabay maxaa dhahay lianna ummahu hooyadiisii wadacad way dhashay alxamla uuray dhashay athaani labaad fil qaalibi sada badan waay uurkii labaad ay dhashay waay asaga maaha mid kale asaga uur u ahaa waa dheshay soo maha uur labaad ay dhashay asagaan ahayn fil qaalibi sada badan fa hiya markaasi hooyadii daatu labanin mid caano u saaxiiba waay وفي سن وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين أنا بنت لبون وهي لها سنتان وفي ست وأربعين أنا إلى ستين حقة وهي حق وهي حقدنا ماتي وهي تم أتم نغطي لها أيضا ثلاث سنين سدح سنو ودخلت أي شيء في الرابعة سنة أفراد وسميت حقدي والله مقاوي بذلك كاس لهم مقاوي حق نمدا محيا لأن أيضا استحقت وحي مضتي أن يطرق إنو كويها أيضا الفحل أروى أو إنو كويه u galmoodo ayaa mudatay way gaartay way qaangaartay waay heerantay u baahan tahay wa qiila waxaa la yidhi lianna ayada istaxaqad waxay mudatay alrukuuba fuulitaan meeshii la rabo in loo fuulo e way gaartay way adkaysanaysaa ilmo maaha marka way weynaatay waay iyo wataxmiili ximbaarid waay wa fii xidaa wa sitiina haddii uu gaaro geeli ilaa khamsin wa sabciina jadacatun waay waya jadacada ayadana maati way tama u taam noqday lahaa ayada arbacu saniina afartano wadakhalad ay gashay fi lkhaamisati sanadkii shanaad ay gashay wa summiyat jadaacadii waa la magacaabay bidalika lagu magacaabay kaasoo jadaacad ah lianna ayada waxaa jadaacad way dhacsatay muqadima asnaaniha ilkaheeda kuwa hore ayaa dhacsatay waay waa ilka tegatay ilka tegasho mataqaanta waa ilka dhacsatay waay ay asqadatu ma ujeeda way way tuurtay ilkii iska tuurtay hore ayada uma tuurine da waay da lagu gaaraya jirta soo maa وفي ست وسبعين قيلي مركي وقال إلى تسعين بنتا لبون عانو ليدي لبدا هذا قبلو دوه لبدا هذا قالين وفي عدة وتسعين إلى مئة وعشرين لقى قارينة حقة ثانية فإذا زادت مركي أي زيادة إبلدي على مئة وعشرين أي كزيادة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة واي انت صلق بحنا saasay fiirsanaysaa dib wadalika lixadiidi anas bni malikin wadaliila radia allahu canhu fi kitaabi sadaqati ku saabsanaa wafii hadiidka dhexdiisa waa ku sugnaaday fii arbacin wa cishriina min alibili famaa duunaha min alghanami min kuli khamsin shaatan laga bixina waay faidaa balagat khamsan wa cishriina ilaa khamsin wa halaatiina fa fiiha bintu makhaadin he unthaa alxadiida dhash dhashe atima alxadiid waay وهذا كان جدول واي جدول وجدول سميه سنيكون سميه كيلي جدول وهذا كان جدول يبين حدينا يا كيفية الزكاة الزكاة قابك في الإبل قيري الحديثية قابك لو بحناية مش نسدح قانة تار سما سدح قان قانة دول لبا قانة مدح وسوق فرنين وهدوش وضع قرن العدد سما min iyo ilaa qaanada koowaad mina ku qoran tan labaadna ilaa hal qaanad keligeeda aan ku furnaynna almaqdaar alwaajib soo maha waa yahay min meeshay ka bilaabanaysay waay ilaa laga gaaro wixii la bixinayo min ilaa min laga bilaabo ilaa ilaa meesha laga gaaro wixii la bixinaye tirada waay almaqdaar waajibna wixii laga bixinaya mana fahmi haye min hoosteeda maxaa ku qoran shan ilaa sagaal maxaa la bixinaa shaatun alqadr almiqdaar alwaajibkii waa kaas min hoosteeda shan kadib maxaa qoran toban toban soo maa qaanada min ku socode mar walbo bilow waay meesha laga bilaaba qaanada ilaana laga gaarayo waay wixii qaanada saddexaadna wixii la bixinayo waay saas u dhiso waayahay toban laga bilaabo ilaa afar iyo toban maxaa la bixinaa shaataan shan iyo toban laga bilaabo ilaa sagaal iyo toban laga gaaray maxaa la bixinaa halaatu shiyaahin labaatan laga bilaabo ilaa afar iyo labaatan maxaa laga bixinaa arbacu shiyaahin afar iyo labaatan iyo afar labaatan iyo shan laga bilaabo ilaa laga gaaro soddon iyo shan maxaa la bixinaa bintu makhaab soddon iyo lix laga bilaabo ilaa laga gaaro afartan iyo shan maga bixinaa bintu labuna afartan iyo lix laga bilaabo ilaa lixdan maxaa la bixinaa xiqa lixdan iyo kow laga bilaabo ilaa toddobaatan iyo shan maxaa la bixinaa jadaca toddobaatan iyo lix laga bilaabo ilaa sagaashan maxaa la bixinaa bintaa labo nin bintaa labo nin maxaa waay laba waay sagaashan iyo kow laga bilaabo ilaa boqol iyo labaatanna heqataani famaa zaada wixii ziyaado calaa hee boqol iyo labaatan ka ziyaado falwaajibu waajibku waxaa waay fi kulli arbaciina bintu labunin wa fi kulli khamsiinana heqatan waaye qadru lwaajibi fi lbaqari lo-da qadarka waajiba aydan waxaa waaye laba waay كو وقيلي واي لبن وطن يجب واجبايا في ثلاثين بقرة صدن الله إلا لقى قارايو تسعة وثلاثين طبيع واي وهو الطبيع ما واي ما كيو يتم لو تمنا وطي سنة هل سنو وسمي الطبيعي جي الطبيع لقوم واي بذلك كاس أو طبيعي ما ما لأنه طبيعي يتبع وهو راعي أمه وهو يديس واي حقا راعي بنانك واي ولا صوت وفي أربعين ين أفرتن دعوة إلى تسع وخمسين لقى قارينه مسنة واي وهو مسنة ما واي ماطي واي تم لها أو تم نقطي سنة ثانية واي وسميت مسندي مسنة لو لو مس وسميت مسندي بذلك كاس مسنة لقوم مقاوي ما لقوم مقاوي لأن أيضا طعنت واي درتي إبيا طلعت ده وحا أصبحي لها أيضا أسنان ده أسنان ده وحا أصبحي إلكو إلكو ما واي وفي ستين إلى تسع وسبع وستين أنا طبيعان واي لبا ويل أما لبا طبيعي واي ثم كتبني في كل ثلاثين طبيع واي وفي كل أربعين مسنة مسنة واي وهكذا منهما بلغت وهكذا سنة لوضع مهما ميل الله لميشي بلغت إيقارتب سنة لوضع صدن كستو طبيعي أفرتن كستنا مسنة وذلك لحديث معاذ رضي الله عنه وفيه وكسقنا فأمرني النبي وحو أمري أن أخذ أن أنك قاضى من البقر لوضي هكذا من كل ثلاثين طبيعا ومن كل أربعين اسم سنة وهذا جدول واي أسأل الكلمة جدول يبين وحي عضينا كيفية الزكاة فيه البقرة هي العدد من إلى إيه المقدار الواجب أنت لا واسد صدن لقى من صدن لقى بالله إلى سقاش آه، صدن سقال ميال بحنا طبيعي أفرتن إلى كنتن سقالنا مسنة لحدن إلى لحدن سقالنا طبيعاني تضباطن إلى تضباطن سقالنا طبيع ومسنة فمن زاد وحي زيادة ففي كل ثلاثين طبيع واي، وفي كل أربعين مسنة ليس سوى قاعده ويجب آه، سدح له القدر الواجب في الغنم ويجب واجب في أربعين فرطن من الغنم يرقى كمدا إلى مئة وعشرين لقى قارو شات لوا وفي مئة واحدة وعشرين إلى مئتين شاتان وفي مئتين وواحدة إلى ثلاثمائة شا- ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة كدي فريضة ويسونانسا فيها غنم اللي تحت كسونانسا بعد هذا المقدار قدر كيسي فيكون وحنا غنم مركب في كل مئة هي شات مهما ما الراميل على المشي بلغ دي قارت بول وذلك أرن كاسين لم- لما كي أيود دليل جاء ماذا في حديث أنس بن مالك في كتاب الصدقة وفيه وفي الصدقة الغنم وفي ده وفي صدقة الغنم هي في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاه أي لقب بحنا وفي ذا- فإذا زادت مركز زيادة على مائة وعشرين إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث سدح شاة فإذا زادت مركز زيادة على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة واحد وهذا جدول وسقنا وجدول يبين عدنا كيفية زكاة الغنم رغم. العدد هي المقدار الواجب من إلى أفرتن لقب الله إلى بقول لواتن لقارة ميوه شاتو بقول لواتن كو لقب الله لو بقول ميوه شاتاني لو لو بقول كو لقب الله إلى سدح بقول ميوه ثلاثة شيء فما زاد وحي زيادة على ذلك ففي كل مئة شات المسألة الثالثة والله سبحانه